italiya waxaa jiray saacadihii lasoo dhaafay iyo saakaba inay ciidanka ay gacanta kusoo dhigeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada iyo mootooyin bal maxaad xoga oo naga siin kartaa tirada maleeshiyaadka saakay aad qabateen iyo howlgalladii aad ka samayseen saacadihii u dambeeyey buulixaaji iyo hareeraheeda bal faahfaahin ragga lasoo qabtay iyo xogtooda bal noo faahfaahi
tirada guud ee khawaarijta aan soo qabanay waxa weeye waa shan laba xubnood oo hadda ka hor aan soo qabanay maalin hadda laga jooga laba isbuuc oo maalmihii aan saa unimid baan gacanta kusoo dhignay oo tuulo la yidhahda xarin cadii ka sukaysa oo aan kasoo qabanay labada xubnood waxa weeye waan soo gudbinay saddex xubnoodna saaka ayaan garanaysa soo gudbinay oo waxa weeyaan iyaguna khawaarijta ahaa oo aan gacanta ku dhignay taysladooduna ay kala ahaayeen nin madax jibinka ahaa oo maaragtay dadka dhafooriya ee magaalada garanaysa magaalooyinka wax ka dhafooriya ayuu nin ahaa ina si sirdoon ahaan buu ku shaqaynayey ina si maaliyadeed ahaan buu ku shaqaynaya oo ragga magaranaysaa wax loo dhisay iyaga magaranaysaa shabagadow abuu ahaa saddexdaa ninna magaranaysaa waan gacantaan ku dhignay waana soo diray mootooyin saddexa oo ay ka carareen oo meelo kala duwan magaranaysaa ay ku xasaysteenna ciidanka howlgalka ku jira ayaa magaranaysaa soo qaqabtay oo soo ururiyey weliba meelo baajiya ah magaranaysaa ayaa laga keenay waxa weeye xubno kale oo isu soo dhiibayna way jiraan oo maxaan ku dhahdaay afar xubnood oo aan hubaysnayn oo isu soo dhigtay iyo laba xubnood oo hubaysan oo isu soo dhigtay lixda xubnoodna waxa weye gacanta mid ay ku jiraan way soo dhibeen kuwo kale oo aan ku daba jiro oo waxaan ku leedahay dabagal ku haynana way jiraan waa tahay taliya maxaad baaqada u diraysaa maleeshiyaadka dhalinyarta ee fikirkooda ay qaldeen ee weli ku dhuumaalaysanaya hodadka gobolka jubbada hoose iyo jubbada dhexe maadaama uu socdo howlgalkii wejigii labaad ee looga xoreynayo deegaanada ka maqan gacanta dowladda ee ku jira cadowga dhalinyarada fikirkooda ee qaldeen ee maleeshiyaadka marar habaabiyeen maxaad baaq ah oo ka taliya ahaan ood u diraysaa waxaan ugu baaqayaa dadkaasu nimankaasu diinna ma wadaan fikirkooduna magaranaysaa waqti xaadirkan lagu jiro fikir jabmaya maaha waxaan leenahay dhalinyaradaas ha ka tanaasulaan maxaan ku dhahdaay hana kasoo tagaan meesha ay ka dhaqdhaqaaqayaan iyo meesha ay joogaanna magaranaysaa ha kasoo dheeraadaan gacanta dawladdana ha soo galaan dhalinyarada raacaysa ee tashkiilinayaanna waxaan leenahay warnimo kalo diin ma wadaane magaranaysaay tashkiilinin annaguna magaranaysaay annagaa shacabka u adeegayna annagaa magaranaysaay diyaar oo magaranaysaay shacabka inaan gacmaha annaga ugu adeegno dadka hadda aan raashinka u qaybanayna magaranaysaa tunka annagaan ugu ugu xamaalanaya waayeelka ahaa marka wiilka isaga oo waayeel isagoo waalidkii dhalay magaranaysaay baahan yahay ama rafaadsan yahay isqarxi laleeyahay ama maaragtay loo diraya magaranaysaay wax aan aan waajibaad ahayn oo magaranaysaa shaqo saxa ahayn loo diraayo ee la halaagayo waxaan leenahay war naftiina halaagina isu soo dhiiba magaranaysaa ciidamada kana tanaasulaan leenahay magaranaysaay waxaana u sheegaynaa diri mayna xirina mayna haysoo dhibaan waan magaranaysaay haysoo dhibaan oo gacanta dawladda ha soo galaan baan leenahay aad iyo aad baad umahadsan tahay taliye waraysiga aadna siisay waan kaaga mahad celinaynaa